wanaag miidiya waxay sanadkan cusub idinku tala gashay waraysiyo isdabajooga iyo dabcan wararkii dalka iyo dunida kuwii ugu dambeeyey daqiiqa daqiiqad inaad kala socotaan shabakadda caalamiga ee hadwanaag.com dhegaystayaal waxaan maanta idiin haynaa waraysiyo aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaya ayaannu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane axmed yuusuf yaasiin oo ku sugan degmada kalabaydh ee gobolka sool ee somalilan waxaa waraysigaas la yeeshay weriye cabdi gurane oo ka tirsan shaqaalaha halwanaag news ee manchester haddaba dhegaystayaal su-aashii ugu horraysay uu weydiiyey cabdi gurane waxay ahayd madaxweyne ku-xigeenka bal nooga waran siday diiwaangelintu uga socoto guud ahaan gobolka sool ee aad ku sugan tahay madaxweyne ku-xigeen mudane axmed yuusuf yaasiinna wuxuu ku jawaabay sida tan bismillahi raxmaan raxiim xaawda guud oo wadanka aada bay fiican tahay diiwaangelintu waxay socotay waxaan bilaabnay muddo muddo ku dhadhow tiri masi anigoo ka daacnay gobolka saaxil dabana kasoo wareysay xagga awdow maroodi sheex fadler sanaag maanta indhoona soob an waxaan oran karaa diiwaangelintu ninety five percent way nashaxday sidii lagu fagan lagu dhacday marka laga reebo hool marka laga reebo wadanka dhammaantii waxaan filayaa laba degmo xagga xagga sanaaga waxa aan ka dhicin la faray oo la doonaya in dib lagu noqdo labada wiil ee lagu talagalay in la diiwaangeliyo wixii aan la diiwaangelin halkan sool waxay ka dhacday dhammaan marka laga reebo buuhoodle oo iyadu uu laba kooxood ishayay ay qasgeliyeen laba kooxood reer buuhoodle ay qasgeliyeen ninkii diiwaangelinayay qolihii diiwaangelinaysan ay dib uga soo noqdeen ay qaarna yimaadeen gurgud qaarna ay yimaadeen qorlugud marka taainta laga reebo dhammaan si fiican bay uga socotaa waxaa loogu talagalay meesha la yidhaahdo degmada saleex iyo buucane in laba wiil ka socda laba wiil lagu talagalay in la diiwaangeliyo dadka aan la diiwaangelin in la diiwaangeliyo laakiin waxaa dhacday waxa aan la filayn ninety five percent dadku maanta waa diiwaan gesha yahay maanta oo maalintii afraad baa bixi la gelayaa min aad soo laba laba sodon baa haray waxa aana maanta waxaan joognaa magaalada laascaanood waxaana filayaa in si insha allah ilaahay luu doonin doono ay si duula ka dhammaan doonto waan kula joognahay waana guul somaliland soo madaxweyne ku-xigeen balada meelahan shaqaaqooyinku ay ka dhaceen ee werwed iyo magaalada buuhoodle xaaladoodu imika waa sidee
meesha laaa werwed iyadaa ka socotaa diiwaangelintu laakiin maalmihii la bilaabayay ayaa meel loo daray guriga baanduule iyo taliya wasaday watay gaadhi baraasila oo u galay meel guryaha kamida halkaan ku wafaadeen laakiin waxa dagaaloo ka dhacay meesha laa werwood ma jirto marka laga reebo labada nin ee loo galay jidgelinta ama guri laga soo soogtay waa taliyihii iyo baanduulihii maanta xaaladoodu aad bay u degan tahay waana ka socotaa diiwaangelinta magaalada werwood waxa aana ka socon meesha la yidhaahdo waa buuhoodle gudaheeda diba buuhoodle gudaheeda oo laba kooxood oo khilaafsan suu hor yimaadeen oo shicikii taas baa anaguna waxaanu dadka u diiwaangelinaynaa waa rabitaanka dadka maaha inaan aan ku qabsadno oo maaha shirka gelino markay u diyaar garooban in baan ku celinaynaa laakiin gobolka xaadiisa aada iyo aada way deganta meelahan haddaan kusii weydiiyo meelahan ay shaqaaqadu ka dhaceen ma lays odhan karaa waxa u sababa wacyigelinta oo aan sidii loo baahnaa aanu gaadhin iyo waxoogaa deg deg ahoo dhinaca commissionku sanaaduuqda meesha ku geeyo wallahi way dhici kartaa waa dhici kartaa xagga wacyigelinta way dhici kartaa iyo dee dad ujeedooyin gaar ah ka leh oo iyaga doonayaan waxba kasaan wada waxba inaana hagaajin laakiin insha allahu tacaala waxaan filayaa xagga wacyigelinta waa ka qayb weeye waa ka qayb laakiin insha allahu tacaala waxaan filayaa in markaa daba daba dib lagu noqon doono dadka laga dhaadhico ujeedooyinka dhigaya diiwaangelinta
intii ay diiwaangelintu gobolada ka socotay waxaa iyaduna garab socday wafiyo waaweyn oo xukuumadda iyo mucaaridka iyo intuba wadale oo wada socda dad badan baana u qaatay in arrimihii diiwaangelinta arrimo ka duwan ay meesha socdaan oo ololihii doorashooyinka ay axsaabtii meesha ka samaynayaan taasi ma kuu muuqatay wallahi anima muuqato waa laga yaabaa dee dad in waa laga yaabaa in dad wasiqa soo fahmaan laakiin waxaa naga madaysnaa oo ahayd in dadka loo waqdo wasiyada oo waa qarankii qarankuna ayaa ka mas-uuliya diwalgelinta in xilkasho lamixiin meesha way marayeen laakiin marka meel la furayo waa la suumanayay waa la furayay ujeedada laga leeyahay ummadda waa loo sheegayay laakiin intii xulaabay dhisin jirtaa laakiin marka gobol la yimaado gobolkaas de waa waa laga wada hadlayay asoo isku dhan iyo qarankii oo la socda
madaxweyne ku-xigeen shan iyo intii diiwaangelintu ay socotay adiguna intaa waa socotay oo gobol kasta iyo degmooyin iyo gobol kasta oo diiwaangelintu ka socotayba adna intaa waad la socotay dad badan baa markaas isweydiin karaya sow hawshii madaxweyne ku-xigeenka yaa sii haya waktigan walaal marka horeba aan madaxweyneku waa kacbaha madaxweynaha marka madaxweyne maqan yahay dabcan de waxaan ka wada caasimada oo hawsha waa wada laakiin tan ayaaba ka culus mid walba kii qaranka oo anagu inay tano naga fashaalanto haddii fashaalto waa midaa fashaalantay xukuumadda ama dawladdii inaan waaji ka saarno awood dheeraadana aanu saarno waa mid muhiima ama ama lagama maarmaana sababto waa mid ku salaysan maaha doorashooyinka oo la galo ama codayn lagu galo laakiin waxay ka waxaa ka muhiimsan waa kaarka aqoonsiga qof waxaa kale oo diiwaangelintu beeskeedu uu ku salaysan yahay horumarka wadanka hadhowto xagga censiska marka aan muslenahay hoosii mariya oo lagu samayn doono waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo iyo wadooyinkiida marka waa mid aanan doonayn in naga fashalaanto oo hadhowto aanu ku jaangoonayno horumarka wadanka haddee tahay xag amni iyo hadday tahay xag amigrationba oo naga anfacaysa mustaqbalka wadanka horumarkiisa iyo dhaqaalihiisaba waa ta sidaad og tahay wax yar baa ka hadhay doorashooyinkii madaxtooyada ee dalka jamhuuriyadda somalilan muddo yaroo kooban baa ka hadhay xisbi ahaan sidee baad xisbiga udub ee adigu matalan aad ka tirsan tahay sidee baa arrinkaasi ilaa hadda ugu diyaar garowdeen wallahi horta xisbi udub xisbi ku guleysay doorashadii hore mana filayo kan dambana dabcan dee waa la geli doonaa laakiin kulleba ciddii cabsigan baa helaysa anagu mal anagaa helayn ama anaga gumaysanayna wixii qadarka qoray baan anagu aanu waafaqsannahay ama aanan qornahay waana dimuqraadiyad aanu doonayno waddanka inay ka hirgasho xusna udub wuxuu hirgeliyey doorashooyinkii deegaanka tii baarlamaanka tii madaxiyada iyo tii dastoorkaba maantana waxa ay maantana waxa ay hirgelisay inay wadanka uu ka dhaco diiwaangelin siduu u dhaco xaqsoor iyo ciddii xaqa u lahayd one man one food ay hesho taasaaba annaga nagu filan mustaqbalka maadaama aanu hirgelinay wixii umadaxaana laga doonayay waan ku faani karno haddii xitaa aan aan weyno inaan wadanka u sameynay dariiq saxa oo toosan laakiin weli waxaa la sheegayaa inaan xisbi ahaan xisbiga udug aanu qabsan shirweynihiisii uu ku soo xulanayay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taa maxaa idinka hortaagan goormaase qabsanaysaa
taa waa laga qabsatada formality maadaama oo xisbiga ku guulaystay doorashadii u horreeyey dabcan tana waxaa si u wadaya uun ciddii ku guulsatay haddii masalan aan ku firgabadi lahayn doorashadii hore saaxadda waan banayn lahayn sida xisbiyada kale maana ku tagnaanin oo haddii cudurkii kulmiye laga helay waxay ahayd inay meesha ay baneeyaan asaaska ay siiyaan dad cusub oo naga tartamo laakiin anagu dee waxaanu dadkii doorashadii kusoo guulaystay todobana sidii olqiyaada u wadnaa waa isku tacasisoofeer waa wadaca waa sii sulkaa maraykanka laakiin waxaad moodaa weli aynaan loo bislaan xisbiyada aan u bislaan waxaan eegaynay inay حد عبرنايا حتى عدي الكلية إذا ما حد عصمة لعين مكة كمان تسلي وسيسن كا ملايكا كا دستور حان سنة أو بعض من لو تهرم إن هم يحاولون يحاولون حبوا لي إني دل الصو شرحان أما أسفو دل الصو شرحو ساعة تفكه قران تسلنا من قبل النادي أنك وحوان نقامات طبيعة adigu madaxweyne ku-xigeenkan tagadan aad imika hayso mar labaad ma isu soo sharaxaysaa oo ma isu soo taagaysaa dabcan qof waxaan waxaan ku yidhi madaxweynaha iyo sangaciinka waa one ticket weeye marka marka laga disto xisbiga iyaga waan isku laba qof isku isku isku lifaaqan laakiin hadda jeer waxaa qurux badan xisbiga inuu siiyo inuu siiyo awood qalbiyana ku yidhaahdo noo sii wada waxaan arkaa nin soo turo oo yidhaahda waxbaan doonayaa jeedintaa waxaa samaysan ninka waxbaan doonaya laakiin xisbi ahaan waa la filayaa xisbiga ayaana shaqada la siinaya xalaquuti Een, eh, madaxweyne ku-xigeen eh, su-aasha ugu dambaysa aan doonaya inaan kusoo gabagabayno aan ku weydiinaya waxa weeye gobollo fara badan baad soo martay sidaan horeba u sheegay intii diiwaangelintu socotay dhammaan gobollada dalka waad soo wada martay Een, een, eh, sidee baad isleedahay dadkii gobolladaasi aad kusoo aragtay diyaar ayay ugu yihiin in mar labaad ay xilka idin doortaan adiga iyo madaxweyne daahir riyaane kaahin والله هذا هو حق شلون أعود إلى هيئة قفك وصل معها لكن في كان قعتي أدرك ديار بينه يهيني بخوف ومبدأ ظل كان وحن كوري مدرجلية يو وضع حضر يفعصرت كما أن ودي حب وقلت هاي صار انت أعرف ديني وضدار ودي حيثا انت لا تعانوت في يارس أرسا في إني تذكر أي شيء ما أنت أي تذكي شعرك إيو عيرك فهمي أو أي أولى تذكي أولادين شعر عيرك إيو هاي أهمي وضعك أن waxaan ku amaanaya weliba ciidanka soomaaliya ku amaanaya maanta lastaayaasha ay ka howlgelayeen gobolka sool in aan wax jajaafa lagu arag ama kursi ama xitaa xeriyooyinkooda kasoo baxaan marka waxa u dhow waxa usugaya wadanka sumcad xubni annagu wadanka waxaanu ku wadnaa waxa weeye wada hadal iyo debate dabeedna sidaasaanu ku fidiynay ilaa xuduudiila iminka kaadga loo saaran yahay waxaana sida intaan aan marayay in naloo arko niman jiir qabow oo aan ummadda hal khaliislaas aan gelin analoo arko kuwii ummadda ku hagi lahaa halka doonayso laakiin waxaan ku sheegayaa qadarka ilaahay 30 seconds remaining.
aan jirin
waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane axmed yuusuf yaasiin oo khadka taleefonka noogu warameeyey isagoo jooga gobolka sool ee jamhuuriyadda somalilan waxaana waraysanayey cabdi gurane jaamac oo jooga manchester kana tirsan shaqaalaha halwanaag news dot com dhegaystayaal waraysigeennii halkaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh iyo waraysiyo kale waa anigoo ah axmed naasir jibiil faarax oo jooga magaalada toronto canada goodbye
sidii wada durduriyo labadiisa daamuur doogii ka soo baxay dacalmada isdaakhir sidii wada durduriyo labadiisa daamuur doogii ka soo baxay dacalmada isdaakhir laamaha dushiisana shimbiruhu ku duhuda ama daysama